الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta kow iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
ma jirto tallaabo ihaano iyo ka fogayn diin oo aanay qaadin dowladda shiinaha marka la joogo dhulka turkistaanta bari si aanay uga badbaadin afkaarta ilxaadka iyo diindarida inta yar ee aan xabsiyada gelin waxay dowladda shiinaha soo rogtay dikreeto faraysa in guri weliba oo ku yaala turkistaanta bari oo ay muslimiin ku nool yihiin ay qasab tahay in ay martigeliyaan hal nin oo shuuci ah sanadkii ayay dowladda shiinaha waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ku hubinayso in muslimiinta turkistaanta bari aanay soomaynin kadib markii ciidamada booliiska calaa shaqsi lagu qoray in uu marti ka noqdo guri ay muslimiintu leeyihiin bisha ramadaan oo idilna uu halkaa joogo ujeedka askarigan ayaa ah inuu hubsado in qoyska guriga degan ay soomaan iyo in kale waxaana sarkaal ka tirsan booliska shiinaha uu sheegay in wareegtadaan ay ka soo baxday dowladda dhexe ee shiinaha ujeeddaduna ay tahay in lagu hubsado in dadka turkistaanta bari degan aanay soomaynin iyadoo qayb ka ah mashruuca loogu magacdaray martigelinta ayuu maamulka shiinaha ee dhulka turkistaanta bari waxa uu amar ku siiyey ugu yaraan hal malyan oo ka mid ah shaqaalaha dowladda inay muddo toddobaad ah ku hoydaan guryaha dadka muslimiinta ay goor si loo ogaado in dadku ay u hoggaansameen amarka ah inaan la soomi karin waxaa khasab ku ah ehelada in shakhsiga sirdoonka ah ee magaca martida huwan ay la wadaagaan xogahooda gaarka ah ugana sheekeeyaan afkaartooda diineed iyo midda siyaasadeed jaajuuska guriga degan ayaana dowladda u gudbinaya haddii uu galo dareen ah in shakhsiyaadka guriga degan ay ka tirsan yihiin waxay ugu yeereen saddex geesoodka sharta ah ee argagixisada xagjirnimada iyo gooni ugoosadka intaasi oo keliya kuma ekee si loo ogaado in qoysaska ay goor ay daacad u yihiin xisbiga shuuciga shiinaha waxaa la amray in qololkooda jeefka ah ay surtaan sawirka madaxweynaha shiinaha kana soo qaybgalaan munaasabadaha iyo xafladaha uu xisbigu qabanayo sida lagu sheega warbixin ay afar iyo tobankii bishii may sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka ay soo saartay hay-adda human rights watch waxaa shaqsiga ka socda dowladda shiinaha uu qoyska u meerinaya hadallo ammaanaya xisbiga shuuciga iyo hogaamiyaashiisa isagoo kaga digaya afkaarta islaamiga ah waxaana uu ku dhiirigelinayaa inay isticmaalaan khamriga iyo waxyaabaha la midka ah taasoo ay u arkaan inay tahay calaamad ka tarjumaysa in qofkan aanu wax diin ah aaminsanayn mashruucan qaybta ka ah dhalaroga lagu samaynayo muslimiinta turkistaanta bari ayaa soo bilowday sanadkii waxaana horaantiisii ay dowladda shiinaha turkistaanta bari u soo dirtay laba boqol oo kun oo ruux oo cabsan afkaarta ilxaadka iyo shuuciyada ah kuwaasoo socod ku marayay deegaanada ay dadka muslimiinta ah degan yihiin kooxdan ayaa beegsanaysa hormuudka qoyska ah sida aabbaha iyo hooyada waxaana loo laqinayaa afkaarta ilxaadka tani ayayna xukuumadda shiinaha ku macnaysay in isbeddelka bulsho uu ka soo bilowdo qoyska guriga degan arrintan waxaa isdultaagaya oo faahfaahinaya sheekh jaamac maxmed cusmaan horta waxaan inaan isu sheegno waxaa mudan xidhiirka u dhexeeya dadka muslimiinta ee ku nool turkistan sharqiya iyo dowladda shuuciyada weligoodba heshiis ma ahayn waxaa u dhexeeya calaaqad fiican ma ahayn laakiin laga bilaabo laba kun iyo afar iyo tobankii ayay xukuumaddan mulxidiinta ee ninkan marka la yidhaahdo shin jin binga la leeyahay markuu xukunka yimi saddex iyo tobankii ba isagu yimi laba kun iyo saddex iyo tobankii sanadkii markuu hal sana ba uusan jooginba xamlad buu qaaday xamlad bay maaragtay iclaanisay oo ah ibaadatu shacbi lmuslim in la tirtiro turkistaan sharqiya muslimiinta laga tirtiro ama ay gaalnimada qaataan ama ay dhammaadaan ama dalka banaankiisa loo loo buriyo marka waxay qaadatay tallaabooyin bay samaysay dowladdaas gaalada ee jinaha oo loo yaqaano maxwu hawiyat lmuslimiin raadka muslimiinta in la tirtiro taarka muslimiinta jina in laga tirtiro waxay leeyihiin jina waa dowlad shuuciyada mudxidada ilahay waa ma aqoonsana say noogu dhex noolaan karaan dad ilahay aqoonsano tukanayo oo gar la baxayo oo waaba arrinaan la qaadan karin bay leeyihin marka waa in la baabi'iyo dadkan meesha laga saaro gobolka waa in laga saaro ama wax dhintay wax ina raaco diinteenna qaata gaalnimada wax adduunka u kala carara siyaasadaasi qaateen waxaa laga bilaabay marka ifsaad lusra usradaa laga soo bilaabay waxaad ogaanaysaa qoysku suu muhiim ugu yahay ummad kasta oo asaasu hadduu qoysku fasaadana ummadaas way fasaaday hadduu qoysku fiicnaadana ummadaas way fiicnaatay marka gaala way fahamtay arrintaa innagana inaan fahamnaa loo baahan yahay waxay ka bilaabeen fidnada waxay ka bilaabeen qoysaskii muslimiinta ahaa ee gobolka ku noolaa iyo dadkii oo dhan inay fasaadiyaan waxay sameeyeen ictiqaalaad dadkii ururi dadka in la ururiyo raafo raaf bay sameeyeen xamlad aada u ballaadhan oo dadka lagu ururinayo jeelasha lagu ururinayo ay sameeyeen waxay kaloo sameeyeen xafla la yihahda tafkiiku lusar almuslima usradan ama qoyskan muslimka ee aabe iyo hooyo carruur ka kooban waa in la kala diro aabihii hooyada midba jeel lagu xidho gooniya maxaa soo hadhaya ilmihii ilmahana waxay u samaysteen madr madaaris ama dugsiyo ama iskuulle iska dhe oo daakhiliyo habeenkii la seexanayo aan laga soo baxayn oo ilmaha lagu gaalaysiinayo loo akhriyo wixii gaalnimadii dadka dalka ka jirtay xukuumad marka waxay bilowday inay samayso muctaqalaad waaweyn jeelal waaweyn dee jeel laguma sheegi karo magaalo dhan baa laska deer lagu wareejinaya markaasa dadka lagu ururinaya oo fara badan oo boqolaal gaadhay boqolaal xabsi oo waaweyn bay gaadhay markaasaa dadkaa lagu ururinaya muslimiinta lagu ururiyey baa lagu ururiyey wax ka badan hal milyuun baa lagu ururiyay meeshaas jeelashaa faraha badan ee la sameeyey inta badan dadka lagu ururiyey waxay ahaayeen dadkii qoysaska aabayaashii hooyooyinkii maxaa looga jeedaa iyagana in la fasaadiyo oo loo laqima wixii gaalnimadii ilmahoodiina inta la yidhaahdo waalidkii baan joogin way dhumayaan way dayacmayaan la yidhaahdo loogu soo marmarsoodo iyadana madaaris diinta lagaga bedelo la geysto ayaa looga jeeday taasaana dhacday xujooyin dee aan aan caga ku taagnayn baa loo codsanaya odaygii baa ninkii muj waxay leeyihiin kii kale aabihii wuxuu noqday irhaabi hooyadii irhaabiyad bay noqotay aabuhu irhaabi wuxuu ku noqday garhkuu la baxay maalan ama markuu dadka salaamayo salaamu calaykum yidhaahdaa taasaan baxtaa la ogolan iska masaajid aado iyo iyo ramadaanu soomo iyo warkaa dhaaf markii kuwaasaa loo xidho abihii hooyadii mujrimiin lagu sheego ilmihii baa kusoo hadhaya xaafadii ilmihii baa lala tegaya qosada weyne loo jeedana ilmaha waxa weye iyagoo yaryar in diinta lagaga bedelo weyaan madaaris daakhiliya lagu ururiyo iyagana diinta lagaga bedelo ilmihii oo lagu baro afkaarta ilxaadiga ee shuuciyada ee ilaahay ma jiro qiraysa taasaa rabaa in laga oo saqaafadii hore iyo islaamkiina laga bedelo ayaa la rabaa waxay xukuumaddaasu samaysay oo dirtay firaq kooxo oo shuuciyiina oo gobolkaas loo diray laba boqol oo kun bay gaadhayeen baa laleeyahay markaas sanadka kun laba kun iyo afar iyo tobankii waa la diray maxaa loo diray inay fasaadiyaan afkaarta naaska madax waxay dadku aaminsan yihiin inay ka bedelaan waxaa xaasaskii ama qoysaskii waxaa lagu lagu qasbay lagu sanduleeyey inay ogolaadaan inuu la noolaado qof shuuciya guri kasta ku noolaado firaqaa la diray qof ka mida qoys buu tegaya ayaa idinkaad la noolaa idinkaad ila noolaanaya gurigeena idkula noolaanaya qof qoyska kamid oo noqonaya shicaar bay sameeyan layihahdo linakun usra waaxida jainoo dhan aanu walaalo noqono waxba lama kala laha ninkan muslimkaa muxuu keliga guriga u degan yahay kan walaa kan gaalkana hala noolaado kaa markaa qasdigiisu waa maxay kan shaydaankan oo reerka lagu dhex daray wax kastoo dhacda oo islaam uu ka dareemo ayuu gudbinayaa markay guriga soo gelayaan asalaamu calaykum isku yidhaahdaan ninku garhka ma la baxaa gabadho mara asturan ma gashataa markay cuntada cunaya bismillah ma yidhaahdaan marmarbu intuu baxo suuqa tago hilib buu soo gadaya ma isweydiiyaan hilibkaa noo soo gaday muxuu yahay mise duuduubay isaga qaataan doofaar buu soo gadaya hadduu doonayo wax la xaaraana bakti iyo wax daran ila waxoodo dhan waa bakti iyaguma gowracaane reerkii markaa kama hadli karaan way iska cunayaan wixii ama de qofkii ama hadduu diido de waa kan jeelka loo taxaabayo weeye waxaas ayaa dhacay meesha waxay ku qasbeen dadka inay maaragtay maxaa la yidhaahdaa ay ninkaasu la noolaado jaasuuskaas la noolaado oo diinta uu kaga bedelo waxaasoo dhan baa shacabka loo geystay masaajidii bay dumiyeen masaajidii horta marka hore minaaraadka laga bilaabay minaaro masaajid minaara le ma yeelan karo dhismaha reer china waa inay isu ekaadaan guryaha waa inu ekaada masaajidku minaarada laga bilaabayaa marka dambena masaajidkaa baa la duminaya tuulo ka mida ama madiine ka mida iskadhe magaalo ka mida china oo yar oo gobolkaas muslimiinta ku taalay baa waxaa ku yaalay kun kun sagaal laba kun iyo labayo tobankii lix iyo lixdan masjid bay lahayd lix iyo lixdan masjid ayay lahayd waa laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa ku yaalay lixdan iyo lix masjid baa ku yaalay sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii kama hadhin masaajidaha labiiyo toban baa ka taagnaa waa la dumiyey dhulkaa lala simay weliba labiiyo tobanka iyagaana qaar baa waxaa loo bedelay meelo ganacsi goobo ganacsaa laga dhigay lama dumin laakiin isagoo masaajidka dhisan baa goob ganacsi laga dhigaba waxay samaysay xukuumaddaasu xamlad la yidhahdo taxdiidu nasl aw litacqiim dumarka wax inayan dhalin leanna jahinaha saad ogtihiin dumarkooda hal bay u ogolaayeen ama laba ka badan ma ogola dee muslimiintuna inta ilahay siiya dhali jireen say u dhici kartaa bay yidhahdeen nimankanu in carruur badan dhalaan berri bayna qabsan doonaan waxay sameeyeen marka dumarkii waxaa laleeyahay ciyaadada ama meesha dhakhtarka kaalay infection baa laga eegayaaye minkii baaba laga saarayaa ama waa la xidhayaa ama irbad baa lagu duraya weligeed ba ayaan dhalin tacqiim baa layihahdaa madhalis baa qoftii laga dhigaya waxaasay sameeyeen nimanku waxay kaloo ikhtisaabkuna de wuxuu gaadhay xadda maaragtay aan isaga la suuraysan karin hadda waa inagii ka sheekeynaynay gabadhii tursoonaay ee si jamaaciya gabdhaha habeenkii inta loo madaxa loo soo qarsado afka loo soo duubto in la kufsado in dhammaan si jamaaciya loo kufsado waataynu soo maray gabdhuhuna habeen oo dhan ay meesha ka qayliyaan oo ay ka cabaadaan dadkii la xidhay ee malaayiinta aha waxaa lagu qasbayaa shaqo inay gobolka waxaa ku yaala bahalka loo yaqaano qudunka ama cudbiga soomaalidu suuf bay tidhahdaa laakiin sax maaha suufku dhagorta idaha la yidhahdaa inagu cudbigii baynu waxaan u naqaanaa soomaali meelaha ka keenna ma garanayo baynu odhanaa suuf kaa suuf lama yahdo waxaa loo yaqaanaa carabiguna alqutun bay tidhahdaa oo bahalkan aynu barkimooyinka gashanee macaan dabacsan dhakhtarkuna markuu irbada inugu madayo uu marayo meesha dhiigu ka imanaya lagu qabto meesha gobolkaas caan wuxuu ku yahay bahalka beeristiisa qudnigaa beeristiisu caan ku yahay dadkii la xidhay maxaa la geenaya beerihii qudnigaa la geenaya ama cudbigaa la geenaya markaasay maanta o dhan shaqaynayaan wax shaqaa lama lacag lama siinayo min asabaax ila almaqrib bay shaqaynayaan iyagoo daalan bay qolalkii lagu soo celiyay xeradii jeelkii ay ku xiraasnaayeen dhaqaalo badan bay usoo saarayaan waxaadna og tihiin qudunka ama cudbiga adduunka oo dhan jaynuhu waxay ka tahay number one weliba gobolkaasaa ka ah gobolka muslimiinta ka ah xataa la yidhaahdo sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii adduunka adduunka wuxuu jaynuhu ka noqday boqolkiiba labaatan cudbiga laga soo saaro suuqa la suuq geeyo waana gobolkaas dad bilaashaana maaragtay baa lagu shaqaysanaya ayaa soo saaraya oo hagaajinaya oo beeraya markaas dhaqaalaha halkaasay ka ururiyaan nimanku muslimiinta ay ka ururiyaan waxay kaloo sameeyeen inay inay barakiciyaan dad badan oo gobolka ku noola muslimiina oo ay gobolada kale shiinaha u qaybiyaan idinku xaggaa u carara idinku magaalaha betagla in ka guura meesha guryahooda laga barakiciyo ayay keeneen dowladaasu luuqadii dadkaas ku hadli jireen luuqatul iqooriya la odhan jiray waayay tirtireen madaarista lama laguma baran karo meeshii booskeedina waxaa la geliyay luuqada jaynaha la geliyey aadaankii la aadaamayey wuxuu noqday jariima oo qofkii sameeye la xiro lama adimi karo gobolka kelimatu salaamu calaykum dadku salaamaan waxay noqotay jariimo qofka lagu ciqaabo qofka yidhaahda musxaf qofka gurigiisa lagu arko ka daran marka waxaan leenahay xaalku hadduu saa kusii socdo waxaa aada looga cabsanayaa nimankaas muslimiinta ee reer turkistan sharqiya inay noqdaan andalusti labaad andalus waa ogtihin markii muslimiinta laga saarayey in waxa kuwan maanta sameynaya la samayn jiray maantana qof muslim andalusna ku noolayn gaala ay noqdeen marka ilahay hadduusan badbaadin waxaa laga cabsanaya dadka seer iyo qoor muslimiinta ama turkistan sharqiya nimanka ku nool inay muddo aan fogeen islaam laga waado walciyaadu bilah taasa aada looga cabsanaya marka muslimiinta waxaa la gudboon dadka inay badbaadiyaan qof kasta wuxuu qaban karo u qabto la badbaadiyo dadka iyagaa ayaana la gudboon intaan taladu faraha ka bixin وكم من طريد كواه نوى وأضنى اليتيم مهاوي الجفا وكم من طريد كواه نوى وأضنى اليتيم مهاوي الجفا وطهر العفاف وآه له
dadkan martida iyo qaraabada lagu sheego ayaa wata buugaag waaweyn oo ay ku qorayaan mulaaxado weliba oo muujinaysa in qoyska ay la joogaan uu yahay qoys diineed waxyaabaha ay aadka u kontaroolayaanna waxaa ka mid ah in xubnaha qoyska ay isku salaamaan salaamta islaamka ah in guriga uu yaalo nusqo ka mid ah musxafka qur-aanka kariimka ah in gabdhuhu ay xijaabtaan iyo in wiilashu ay garka daystaan waxaa sidoo kale xubnaha qoyska la weydiinayaa inay jiraan dad qaraabo la ah oo ku nool meel ka baxsan dalka shiinaha inay garanayaan luuqadda carabiga iyo turkiga ah inay aadaan masaajidda ka baxsan deegaanka ay ku nool yihiin iyo su'aalo kale oo dulucdoodu ay tahay dhaqangelinta diinta islaamka maadaama dadka waaweyn ay suurtagal tahay inay wax qariyaan waxaa su'aalahan aad loogu badinayaa carruurta da'da yar haddii laga dareemo inay wax qarinayaan waxaa jawaasiista martikushaagga ah ay fasax u qabaan inay istijwaabaan carruurta ah xogta ay doonayaanna jirdil iyo tacdiib uga keenaan dhinaca kale maadaama ay suurtagal tahay in qoysaska muslimiinta ah ay muujistaan wax ka duwan caqiidadooda iyagoo ka gaashaamanaya dhibaatada shuuciyadda waxay xubnaha jawaasiista haystaan tababaro lagu kala ogaan karo in qofkani ay dhab ka tahay waxyaabaha uu muujisanayo iyo in kale tusaale ahaan marka ay tegayaan guriga waxa ay si lama filaan ah u gacan qaadayaan jinsiga kale ee kasoo horjeeda tusaale dadka yimid haddii ay rag yihiin waxa ay gacanta u taagayaan haweenka guriga haddii gabadhu ay yaro diido ama laga akhristo dareen naxdin iyo xishood ah waxay tani ka dhigan tahay in xubnaha qoyska ay yihiin dad ku dheggan diinta islaamka waxay sidoo kale sameeyaan in suuqyada ay horay uga sii gataan hilib xaaraan ah oo qalalan iyagoo codsanaya in loo kariyo haddii ehelku isweydiiyo hilibkan waa nuucee ma xalaal baa mise waa xaaraam iyaduna waxa ay tahay calaamad kale oo muujinaysa in qoyska halkan degan uu yahay ahludiin xubnaha waddoonka ah ee la shaqeeya dowladda shiinaha martida iyo qaraabadana la huwiyey si aan looga didin waxay qoysaska ila nool yihiin ay ku qasbaan daawashada telefishinada dowladda shiinaha ee lagu baahiyo afkaarta ilxaadka iyo shuuciyadda in qoysku aanu daawanin telefishinada iyo muuqaalada waxa ay ka tarjumaysaa calaamad iltisaam diineed iyo taxadar ballaaran sidaasi darteed si loo baabi'iyo arrinkaasina meesha looga saaro waxaa qasab ah in guryaha laga daawado telefishinka dowladda shiinaha sida uu tilmaamayo aqoon-yahan maxamuud ugaas marka loo soo laabto turkistaanta bari iyo warbaahinta dowladda shiinaha iyo qaabka loogu khasbayo dadkan muslimiinta ama shacabkan muslimka ah inay tusaale ahaan tviyada iyo warbaahinta shiinaha gaalada ama cilmaaniyadda ay si toosa ula socdaan oo ay daawadaan oo guryahooda ay ku qasban yihiin inay ku daawadaan laguna korjoogtaynayo yacni yoolka arrintaasi laga leeyahay waxa weeye mujtamacan muslimka ah in huwiyadiisii la tirtiro oo taariikhdiisii ama maaragtay qowmiyadeed ama islaameed laga shakigeliyo laga tirtiro in loo abuuro huwiyad cusub iyo taariikh cusub iyo maxaanku yirahdaa identity cusub in maaragtay wixii uu aaminsanaa iyo diintii islaamka iyo in qofka muslimka ah uu qof mutadayina noqdo arrintaasoo dhan maxaanku irahdaa in loo ceebeeyo loo foolxumeeyo sidaa darteedna maxaanku irahdaa yacni dadkan iyo mujtamacan si guud yacni maanbadda loogu sameeyo oo aragti cusub iyo huwiyad cusub iyo thaqaafad cusub ee loogu sameeyo si ay u noqdaan dad aan waxba uga bedelayn dhanka aragtida iyo dhanka qaabnololeedka aan waxba uga bedelnayn yacni mujtamacan kale ee cilmaaniga ah ee gumaysiga ku haysta oo dhulkoodii iyo siyaasadoodii maxaanku irahdaa ay gacanta ugu jiraan waa arrin runtii yacni ilaa xad ilaa hadda waxba ayna ku guuleysan laakiin haddii lagu celceliyo oo wakti ay qaadato oo maxaanku irahdaa fursaddaasi ay sida tobankii sane ee u dambeysay ay dowladda cilmaaniyadda ay uga faa'iideysanaysay ay uga faa'iideyso tusaale ahaan toban sano oo kale yacni la qiyaasi karo ama ay xaqiiqatan dhab tahay in ay saameyn togan oo runtii aad baaxadeedu u weyn tahay ay maaragtay mujtamaca muslimka ah ay ku yeelanayso in qeyb weyn oo mujtamacan muslimkaa ka mid uu cilmaani noqon doono in qeyb weyn oo ka mid uu ay luuqadiisii iyo dhaqankiisii iyo thaqaafadiisii ay ka guuri doonto oo ay qashiinsan doonto in qeyb weyn oo ka mid uu ay diintii iyo islaamnimadii iyo taariikhda noocaasa ay la ciloobi doonto marka waa arrin saameynteedu intaa gaarsiisan tahay yoolka laga leeyahayna ay tahay mujtamacaadkan maaragtay arrintaasu ay ku wajahan tahay in ama huwiyadoodii la sugo ama khalkhal laga geliyo oo wax aysan ahayn ee laga dhigo si dana gooniya looga fushado حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجلبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلب مثل النعاج وغسلب فإذا انتهت أخلاقكم قهروكم وتغلبوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق si loo dhaqno muslimiinta turkistaanta bari xogta laga doonayana si fudud looga helo waxay dowladda shiinaha jawaasiista u qaybisay tacliimaad iyo tawjiihaad u fududaynaya gudashada howshooda sida ku qoran buuq tusumo ah oo u gaar ah jawaasiista shiinaha la shaqeeya waa in qofku aanu durbo ku bilaabin qoyska uu u tegay su'aalo toos ah waa inuu u muujiyaa dareen caadifad iyo damqasho ah isagoo uga tacsiyeynaya xaaladda haysata una sheegaya in wax weliba ay dhammaan doonaan waxaa sidoo kale la faray in macmacaanadu ay caruurtu jecel yihiin ay horey u sii qaataan si marka guriga ay tagaan ay caruurta u siiyaan waxyaabaha ay xiisaynayaan taasoo abuuraysa xiriir kalsooni oo dhexmar ubadka guriga jooga iyo jaajuuska yimid xubnaha hawshani ka shaqeeya ayaa intooda badan kasoo jeeda qowmiyadda alhaan ee shiina iska ah xooggana lagu dejiyay turkistaanta bari waxaana qof weliba oo ka mid ah shaqaalaha dowladda ee jooga turkistaanta bari uu ku qasban yahay inuu ka qayb galo mashruuca loogu martinayo qoysaska igoor si xogo iyo macluumaad looga soo gudbiyo mid ka mid ah haweenka mashruucani ka shaqaysa oo la hadashay warbaahinta balse diiday magaceeda in la baahiyo ayaa tilmaamtay in marka ay shaqooyinka ka soo dhammaadaan ay helaan dalacsiin iyo mushaar kordhin ciddii diidda in shaqadan ay ka qayb noqotana ay dhici karto inay weyso shaqadeeda iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tilmaamtay in ujeedka ugu weyn ee howshani ay tahay in cilmaaniyadda lagu beero quluubta muslimiinta aigoor hadafkeenu ma ahan oo keliya in turkistaanta bari amni laga dhigo balse waxaanu doonaynaa in dadka ay goor ku beerno qiimaha ay leedahay cilmaaniyadda ay hadalkeeda sii raacisay mid ka mid a muslimiinta turkistaanta bari ayaa tilmaamay in qoysku uu ahaa goobta keliya ay ammaan iyo xasilooni ku dareemaan taasina looga daba yimid waxay naga xayuubinayaan iimaankeena iyo qoysaskeena hadda waxba inooma harin ayuu hadalkiisa sii raaciyey musiibaba musiibada kale ayay ka daran tahay waxay jawaasiista qaraabo iyo marti kusheega ah ay dowladda shiinaha u soo dirtay guryaha muslimiinta turkistaanta bari ay ku kacaan gabood fallo uu qalbiga la gelgisho taasoo ah inay jawaasiista la seexanayaan xaasaska muslimaadka ah ee marwada ka ah guriga ay tegayaan sida uu tilmaamayo aqoon-yahan maxamuud ugaas
arrintani horta marka koowaad waa arrin iyo qodob ay tobanaan majalladood oo reer galbeed u badani ay wax ka qoreen ay ka warameen daraasyad maaragtay maxaan ku irahdaa ay ka sameeyeen iyo qorallo dhaadheer dad badan ay ka wareysteen oo ay soo gudbiyeen in badanna maaragtay ay tilmaamayaan inay u kuurgaleen oo maxaan ku irahdaa aalado kala duwan iyo iskudayo kala duwan ay u adeegsadeen sidoo kale waa arrin yacni si ballaaran ay uga waramaan yacni xubnaha jaaliyadda dadkan iyo mujtamacan muslimka ee qurbaha ku nool sida wadamada turkiga iyo maraykanka iyo meelaha lamidka ah ee maxaanku irahda qeyb mujtamacan ka mid iyo ay qaxootiga iyo qaxa maxaanku irahda ay ku joogto intaa marka laga soo tago xaqiiqadeedu ama xaqiiqa ahaan marka la fiirsho barnaamijkan iyo mashruucani waa arrin la xiriirta tiirka labaad maaragtay ee uu ku taagan yahay mashruuca isirsafaynta dhaqameed ee mujtamacan lagu hayo ee dowladdan mulxidada siyaasadda maxaanku irahdaa u ah labadaa tiir oo kale ah tirtiridda iyo la dagaalanka barashada ku dhaqanka maxaan ku irahdaa iltizaamka iyo xataa aathaarta diinta islaamka ama muujisi muujinta aathaarta diinta islaamka iyo qodobka ama tiirka labaad oo ah ka takhalusida qoyska maaragtay ama unuga qoyska oo ah jiridda uu mujtamacan maxaan ku irahdaa ku taagan yahay marka saddexaad yacni arrintani ama dhaqan xumadani waa dhaqan yacni lagu qasbo ama arrin lagu qasbo dumarka iyo qoysaska ay abayashood xabsiyada maxaan ku irahda ku jiraan ee loo taxaabay ee ay ka midka yihiin malaayiinta qof ee maxaan ku irahda lagu tacadiibinayo xabsiyadan re-education campska maxaan ku irahda ay ugu yeerayso dowladdan maxaan ku irahda shuuciga sidaa darteed dhaqankani iyo in yacni saraakiil iyo maxaan ku yiraahdaa rag maxaan ku yiraahdaa gaala ah yacni lagu qasbo mujtamacii muslimka ahaa iyo dadkii muslimiinta ah inay xaafadahooda dumarkoodii maxaan ku yirahdaa sariir kula seexdaan si qasabo yacni waxaa la odhan karaa horta marka koowaad waa wejiga ugu fooxxun ugu foosha xun ee runtii ololahani sirsifaynta ah ee ay dowladdani dadkan ku hayso marka labaadna waa arrin iyo siyaasad ku wajahan yacni in maaragtay la siibo tiirka labaad ee maaragtay ee ah qoyska ee mujtamacani maxaan ku irahdaa uu ku taagan yahay marka laga soo tago islaamnimada iyo hiwiyadda mujtamacan ee muslimnimo iyo taariikhdiisa iyo thaqaafadiisa iyo dhaqankiisa soo jiraanka ah ee maxaan ku irahdaa islaameed في حرة تتلوى وعفتي وحيائي يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta kow iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى